maamulka gobolka banaadir ayaa soo saaray qodobo cadaadis horleh lagu saarayo bulshada ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuwaasoo ay dadka qaarkood ku sifeeyey wax lacago hor leh u kordhinaysa dowladda federaalka wareegto ka soo baxday maamulka gobolka banaadir oo akhrinaya afhayeenka maamulka saalax xasan cumar ayaa lagu sheegay in la diiwaangelinayo qoysaska ku nool magaalada muqdisho qodobada uu sheegay maamulka gobolka banaadir waxaa ka mid a guryaha caruurta dhalanaysa iyo dadka dhimanaya intaba saalax xasan afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa la hadlay saxaafadda ka howlgasha magaalada muqdisho isagoona goobta ka akhriyay wareegtada ka soo baxday maamulka gobolka laga bilaawda kowda oktoobar sanadka laba kun labaatan iyo afar waxaa si rasmiga u bilaabmaya diiwaangelinta qoyska iyo shakhsiga qodobka labaad waaxda dhegeysta dowladda hoose ee xamar waxaa la farayaa in si dhammaystiran ay u diiwaangeliso qoysaska iyo shakhsiyaadka si bulshada loogu fududeeyo helista dukumentiga qoyska qodobka saddexaad dukumentiga qoyska waxaa lagu keedinayaa xogta caruurta qoyska oo ay ka mid yihiin magacyadooda jinsiga magacyada labada waalid taariikhda iyo meelaha ay ku dhasheen taariikhda la diiwaangeliyey xogta cid kasta oo la nool qoyska iyo guud ahaan dhacdooyinka kusoo kordha sida dhalasho cusub dhimasho iyo ka guurid goobta ay degan yihiin bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa yaab iyo makaa ku noqotay warka ka soo baxay maamulka gobolka banaadir ee uu hogaamiyey yuusuf xuseen jimcaale madaale dadka ku nool caasimadda ayaa hoosta ka xariiqay in mar weliba ay dowladda federaalka ay soo dejiso taatika cusub oo lacagahooda lagu qaadanayo sida ay warka u dhigeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa marar badan horey usoo saartay qodobo noocaana taasoo bulshada ku nool magaalada muqdisho ay ka biyadiideen tani ayaa u muuqata mid lagu sii xoojinayo tallaabooyinkii horey u qaaday dowladda federaalka ee ahaa canshuur kordhinta bulshada ku nool magaalada muqdisho